أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada warka duurnimo ugu doorka roon oo aynu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landalus waxaa ka mid a dhegaystayaal maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed looga hadlayo asbaabihii keenay weeraradii kow iyo tobankii sebteembar xilli maanta gudaha maraykanka looga baroordiiqayo saddex iyo labaatan sano guuradii ka soo wareegatay weeraradaasi xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in murtad gurgurta iyo mas-uuliyiin kale oo kooxda riddada ka tirsan ay sameeyeen wax walba oo ay ku raaligelin lahaayeen dowladda xabashada etoobiya balse uu abiy axmed iskala wan yahay murtadiinta gebi ahaanba waxaa maanta xidhan garoonka diyaaradaha magaalada nairobi kadib markii shaqojoojin iyo adbadbax cabashaha ay dhigeen shaqaalaha garoonkaas howlgallo kala duwanna oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo bakool xamlada dacwiga ah ee irshaad luma ilaa sabiili rashaad ayaa si habsami leh kaga socota wilaayaadka islaamiga ah bakool iyo hiiraan wilaayadii islaamiga baay ayaa soo bandhigtay askarta aybiin ah kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta maamulka riddada ugu magacaaban degmada ceelwaaq ee wilaayada gedo ayaa ka qaylo dhaamiyey howlgallada mujaahidiintu ay ka fulinayaan degmadaas iyo deegaanada hoos taga kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga jubbada dhexe iyo beelaha direed ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay siddeedda bisha rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed looga hadlayo asbaabihii keenay weeraradii kow iyo tobankii sebteembar xilli maanta gudaha maraykanka looga baroordiiqayo saddex iyo labaatan sano guuradii ka soo wareegatay weeraradaasi faysal mahad soomaali ayaa warbixintan inooga diyaariyey umuurtaasi bayaankan oo ciwaan looga dhigay kow iyo tobankii sebteembar maxay muslimiintu nacayb ugu qabaan maraykanka siddeedda rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsan kow iyo tobanka sebteembar laba kun iyo afariy labaatan xilli maraykanka uu u baroordiiqayo sannadguurada weeraradii kow iyo tobankii sebteembar laba kun iyo kowdii haddana weli dowladdan ma aysan ku baraarugin cawaaqibta foosha xun ee siyaasaddeeda arrimaha dibadda iyo taageerada ay siiso nidaamka cunsuriga ah ee loogu yeero israa'iil faragelinta iyo gumaysiga uu maraykanka ku hayo dhulalka muslimiinta iyo tabantaabada ay uga qayb qaadanayaan casuuqa ehelkeenna reer filistiin ayaa ah calaamad kale oo muujinaysa sida dowladdani daalimadda ah ugu guuldaraysatay inay wax ka barato taariikhda dhiigdaadinta ah ee ragaadiyey ummaddooda waxay ahayd saddex iyo labaatan sana ka hor markii sagaal iyo toban haliyey oo mujaahidiin ah oo ku hubaysan iimaan sal adag iyo yaqiinta ballanqaadka allaah ay maraykanka ku weerareen dhulkiisa sadeen xarumaha dhaqaalihiisa ciidankiisa iyo siyaasaddiisa ayna dhulka la simeen derbiyadeeda adag ee ay aaminsanayd inaan la burburin karin nasiib darro halkii ay ahayd inay ka fogaato asbaabihii horseeday halaagga kumanaan ka mida muwaadiniinteeda ku kala nool dalka iyo dibaddiisa waxay dowladda maraykanka sii kordhisay kibirkeeda iyo duqyaankeeda waxayna si aan gabbasho lahayn u cilaamisay duulaan saliibi caalami ah oo ka dhan ah islaamka iyo muslimiinta maanta kadib in ka badan labaatan sano oo ay hurinaysay dagaalla dhiig badan ku daatay ayna khasaarisay dhowr trilyan oo dollar oo ka mid ah canshuurta shacabka maraykanka dowladdan wax natiijoa kama aysan keenin waxaa loogu yeero dagaalka argagixisada marka laga reebo inay kala kulantay guuldarro ba'an waxaana intaa ka sii daran inay maanta weli ka dhagalaadahay asbaabihii mujaahidiinta ku xambaaray weeraradaas iyo waxa shuhadada muslimiinta ku riixayay inay fuliyaan weeraradaasi si ka duwan hadla hadallada madaxda maraykanka ee waxba kama jiraanka ah ee ku andacoonaya in sababaha keenay weeraradu ahaayeen nacaybka islaamka uu qabo xorriyadda iyo habnoleedka dadka ameerikaanka ah waxay weeraradu ahaayeen kuwa si toosa uga jawaabayay dhaqannada guracan ee siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka ee ku dhisan qabsashada dhulalka muslimiinta iyo ka qayb qaadashada xasuuq wadareedka iyo gumaysiga yahuudda ku hayso muslimiinta reer filistiin labadaas sabab ayaana ilaa maanta ah kuwa taagan sidii ay u taagnaayeen sannadkii laba kun iyo kowdii maadaama aan arkayno kaalinta uu maanta maraykanku ku leeyahay xasuuqa ka socda khaza si aan sharaxaad dheeri ah uga bixinno dagaalka uu maraykanka kula jiro islaamka mu'asasada alkataa'ib waxay dhowaan baahin doontaa muuqaal dukumentari ah oo lagu soo bandhigayo sababaha keenay weeraradii kow iyo tobankii sebteembar muuqaalkan oo la daawan karo wax ka badan muddo saacad ah kuna soo bixi doona saddex luuqadood ayaa tooshka ku ifin doona sooyaalka taariikheed ee maraykanku uu ku leeyahay dulmiga liidnaanta xagga akhlaaqda ah ee haraysay bulshadooda halista uu maanta maraykanku ku hayo nabadda adduunka iyo sababka ay muslimiinta u necab yihiin maraykan xilli maraykanku maanta uu baroordiiqayo annaguna waxaan dhanka kale u ducaynaynaa shuhadadeenna waxaan allaah u weydiinaynaa inuu shahaadada ka aqbalo hogaamiyaasha mujaahidiinta iyo halyeeyadii sagaal iyo tobanka ahaa ee fuliyey weeraradii kow iyo tobankii sebteembar waxaan allaah ka baryaynaa inuu gaarsiiyo darajaadka ugu sarreeya ee jannada kana abaalmariyo dadaalkii ay u galeen baraarujinta iyo kicinta wacyiga ummadda iyo juhdigii ay ku bixiyeen inay muslimiinta u kacaan jihaadka ka dhanka ah fircoonka maanta oo ah maraykanka waxaan sidoo kale allaah weydiisanaynaa inuu xorriyaddooda u soo celiyo dhammaan maxaabiista muslimiinta ah ee ku jeebaysan jeelalka yahuudda iyo saliibiyiinta ugu dambayntii waxaan dhammaan muslimiinta ugu baaqaynaa inay u istaagaan jihaadka ka dhanka ah maraykanka iyo xulafadiisa yahuudda ayna beegsadaan masaalixdooda ku kala firirsan daafaha dunida maankana ku hayaan hadalka allaah ee ah
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in murtad gurgurta iyo mas-uuliyiinta kale ee kooxda riddada ay sameeyeen wax walba oo ay ku raaligelin lahaayeen dowladda xabashada etoobiya balse uu abiy axmed iskala wen yahay murtadiinta haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abo xasaan murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo horey u soo noqday musharax madaxweyne haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa sheegay in xasan gurguurta iyo saraakiisha ku xeeran ay afka ka sheeganayaan in itoobiya ay colaad kala dhexayso balse ay wada shaqayn hoose leeyihiin wareysi uu bixiyey ayuu ku sheegay in safaaradda itoobiya ee kaabiga ku haysa madaxtooyada villa soomaaliya ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin xabashi ah ayna si caadi ah u wataan shaqooyinkooda jawaasiisnimo iyagoo fasax ka haysta madaxda kooxda riddada murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ka shanqariyey in dhammaan madaxda kooxda riddada ay sameynayaan wax weliba oo ay ugu dhowaanayaan dowladda xabashida heer dabadhilifnimadoodu ay gaartay in itoobiya ay u gacangeliyaan dad soomaaliyeed fiiri madaxda soomaalida ama dadka soomaaliyeed dadka siyaasadda u hogaamiya etoobiya wax kasta ay ku qanci karta u sameeyeen wax kasta ay ku qanci karta waa u sameeyeen waa qanci weyse fiiri wax kasta ee etoobiya lagu qanci karo oo lagu ilaalin karo sensitivitydeeda iyo xasaasiyadeeda madaxdii dalka soo martay iyo kuwa hadda joogaaba waa sameeyeen in oo naf argixisa la yiraahdo in lala dhaanteeyo in muusig lala tumo in walaalaha la yiraahdo in la yiraahdo diyaarad oo oo masar oo wasiirka arrimaha dibadda waa dhagaysanaysa maxamed cabdisaaq ac lama keeni karo saan lama ye wax kasta waa samaysa haddana waxay kasii qaada un inay tiraahdo dhulkiinnii iyo baddiinnii aan damacsanahay dadka malow inay ogaadaan insaanka soomaaliga mahmaa oo duruuf adag ku jiro karaama uu leeyahay biniaadanimo karaama dadnimo uu leeyahay sidoo kale murtad xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa ka maqraati kacay heerka ay dulinimada ka gaareen xasan gurguurta iyo kuwa ku hareereysan
annagoo annaga inaan kala adkaana rabno cadowgeena kama adkaan karno annagoo rabna inaan is eegano oo sida maanta aad arkayso waxa ka socda soomaalida ama ama warbaahinta bulshada dhe ama dadka dhe oo la leeyahay eh, xaramkiyaan tegi Ha, qof muwaadina inta soo baxo kule Ethiopia tuu xaramkiyaan tegi kule macni waxaas maxaa keenay dadka soomaalida heerkaas inay gaaraan haddana qofkii soomaaliga inuu rabo inuu qab yeesho oo oo oo qab qaran yeesho layskuma keeni karo Ani marka waxaan isleeyahay Ethiopia wax kasta waa u sameeyeen oo lagu raaligeli kara madaxdeenna waa sameeyeen si kasta oo loo raaligeli karo waa la sameeyey laakiin iyada ma ogola saas daraaddeed annaga waxaan qabnaa si miir qabta dadka soomaaliyeed iyo hogaankooda waxaa laga rabaa inay la yimaadaan wixii tanaasul ah qabka xagga la iska dhigo loo tanaasulo soomaalida loo tanaasulo hadalka murtada cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa imaanaya xilli dowladda xabashada itoobiya safiir ay usoo magacowday maamulka murtad muuse biixi ee magaalada hargeysa iyadoo xabashida safiir uu u jooga magaalada muqdisho taasoo ka dhigan in itoobiya dal madax gooni ay u aqoonsatay maamul goboleedka ay shaadala diriirka ah ee isku magacaabay somalilan mahadsanid abuu xasaan gebi ahaanba waxaa maanta xiran garoonka diyaaradaha magaalada nairobi kadib markii shaqo joojin iyo dibadbax cabasho ay dhigeen shaqaalaha garoonkaasi sida uu ku warmayo cali aadan cabdulaahi cali yare shirkadda duulimaadyada kenya airways ayaa maanta shaacisay in shaqo joojinta ay sameeyeen shaqaalaha garoonka caalamiga ah ee jomo kenyatta ay sababtay dibudhac weyn oo ku yimid duulimaadyada iyo in la baajiyo rakaabka ka dhoofaya waddankaasi iyo kuwa kasoo degaya muuqaalo lagu baahiyey barta x ee horey loo oran jiray twitter ayaa muujinaya boqolaal rakaab ah oo safaf ugu jira triminaalka garoonka kadib markii shaqo joojintu dhaqan gashay saqdi dhexe ee xalay telefishinka citizen ee laga leeyahay gudaha wadanka kenya ayaa baahiyey nuqul ka mid ah muuqaalka dibadbaxyaasha ciidamo boolis ayaa la arkayay iyagoo isku dayaya inay sortaab ku sameeyaan shaqaalaha dibadbaxa dhigaya waxaana lasoo wariyey in ciidamada booliska ay xireen qaar ka mid a shaqaalaha ka howlgala garoonka diyaaradaha ee caasimada kenya shaqaalaha garoonka ayaa ka carooday qorshaha dowladda kenya ay ku doonayso inay ku wareejiso maamulka garoonka diyaaradaha ugu weyn dalka kenya ee jomo kenyatta qorshaha xukuumadda uu madaxda ka yahay ruuto ayaa lagu sheegay in shirkad hindiya laga leeyahay garoonka laga kirayo muddo soddon sano ah iyagoo ku andacoonaya inay ballaariso ay horumarayso balse go-aanka dowladda william ruuto ayaa la kulmaya diidmo xoogan iyo in dhaqdhaqaaqyadii duulimaad uu maanta si rasmi ah u joogsado maxkamadda sare ee kenya ayaa isniintii lasoo dhaafay si kumeel gaar ah u hor istaagtay soo jeedinta dowladda ee ah in shirkadda laga leeyahay indiya muddo soddon sano ah lagu wareejiyo maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada nairobi mahadsanid cali yare howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baa iyo bakool ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta degmada xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bakool waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan bay waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ay mujaahidiintu ay ka fuliyeen aafaafka hore ee degmada diisool howlgalkan oo u dhacay sidii loo qorsheeyey ayay ciidamada mujaahidiintu ku khaarijiyeen laba askari oo murtadiin ah kuwaasoo lagu kala magacaabi jiray abshir maxamed aadan iyo siciid arabey labadaasi askari ee mujaahidiintu ay ku dileen howlgalka ka dhacay degmada diinsoor ayaa ahaa askar caan ku ah dhibaataynta dadka shacabka ah kulan u dhexeeyey wilaayada jubbada dhexe iyo beelaha direed ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalka cismaan axmed uubow kulanka oo ahaa mid wadatashi ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo beelaha direed ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada jilib kulanka wadatashiga ah muddadii uu socday waxa ay labada dhinac ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen horumarinta deegaanka ilaalinta dhirta iyo daaqa badqabka xoolaha iyo beeraha horumarinta dacwada intaas iyo wax ka badan ayay ka hadleen labada dhinac muddadii uu socday kulanka waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa ka waramay kulanka ay la qaateen beelaha direed dadku markay isu yimaadaan waa wada tashadaan oo talooyina dhex mara waxaan isugu dhimina hadda waa talo marka ugu horreysa beesha gudaha waxaan u dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa subxaana wa tacaala cabsida ilaahay iyo adduun iyo aakhira lagu liibaanaa midda kale waxaan idin dardaarmaynaa midnimada beesha dhexdeena beesha diraad waa dad walaala ah waa dad ehela waa dad qaraabo ah midnimada beesha marka inaad ku dadaashaan insha allahu tacaala waxaan kaloo idin dardaarmaynaa deriskiina inaad wanaag kuna noolaataan waxaan idin dardaarmaynaa eh, halganka jihaadka socda inaad iska rabtaagtaan suldaanka guud ee dir suldaan cabdulqaadir xaydar ayaa isagana ka hadlay kulanka ay la galeen wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe anakoo ah salaadiinta beelaha dareed iyo nabadoonnada dhallinyarada ganacsatada haweenka ilaahay waxaa suurta geliyay arrimo badan horumarinta dalka xulaleeyda iyo beeraha khaasatan xulaleeyda dhulka haddaan joogno waxaan ka wada hadalnay aan ku tashanay in la horumariyo dacwada dadka la gaarsiiyo Ee waxaan kaloo ku ballannay si loo horumari lahaa xoolaha daaweyntooda iyo daaqa dhirta si loo ammaangeli lahaa qaar ka mid ah salaadiinta ku midaysan beelaha direed ayaa dhankooda soo dhoweeyey kulanka ka dhacay deegaan hoostaga degmada jilib axmed nuur mataanow suldaanka beesha biimaal waxaan maanta halkan kula kulannay walaayada jubbada dhexe difaaca diinta iyo basdhinta iyo intishaarista maxaan lahayay dacwada waxyaabaha aan ku ballanin insha allah way fuli doonaan waxaa kaleeto oo meesha looga hadlay ilaalinta deegaanka sida dhirta suldaanka beesha sure suldaan cabdisalaan waxaa noo suuragalay ilaahayna uu noo- noo suurageliyey in isugu imaano macnaha dhammaan eh, gobolka jubbada dhexe iyo waalidiisa insha allahu waxaan walaayada ka wada hadalnay isu imaatinkaasna uu ka mid ahaa wadatashi wadatashigaasna waxaan ugu wada tashanay in la dardargeliyo horumarinta dacwada in la- la horumariyo ayadoo macnaha annagana aan ballan qaadnay in meel walba geed walba iyo guri walba aan geyno cali nuur cali suldaanka beesha jiida walaayada jubbada dhexe aan ku kulungnay annagoo ka tashanayno ee muxuu ahay diinta islaamka si loo horumarin lahaa maadaama maanta walaayada na soo booqatay kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamo muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaas oo ay wilaayadu la yeelanaysay qabaa'ilada ku nool gobolka aad baad u mahadsan tahay walaalka dhuubow maamulka ridada ugu magacaaban degmada ceelwaaq ee wilaayada gedo ayaa ka qaylinhaamiyey howlgallada mujaahidiintu ay ka fulinayaan degmadaas iyo deegaanada hoos yimaada marwaan maxamed ayaa siyanba qaadaya warbixintan xilli ay sii xoogaysanayaan howlgallada mujaahidiinta ay ku dhigbixinayaan cadowga allaah waxaa dhanka kale soo taraya kheyladhaanta ka soo yeeraysa maleeshiyaadka murtadiinta ee ku aadan weerarada mujaahidiinta degmada caalwaaqa ee gobolka gadow waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii xoogaysanaya howlgallada mujaahidiinta ay ku naafeynayaan maleeshiyaadka ridada ee ku sugan gudaha degmadaasi waxaana arrintaasi kheyladhan ka muujiyey guddoomiye ku-xigeenka maamulka ridada ugu magacaaban wuxuu ninkaani sheegay in ka hortagga weerarada mujaahidiinta ay ku fashilmeen maleeshiyaadkooduna ay noqdeen kuwa aan waxba ka qaban karin howlgallada lagu dhigbixinayo maamulka degmada ayuu eedeyn u jeediyey isagoo sheegay inaysan awoodin inay sugaan amniga degmada ceelwaaqa xaaladooduna ay hadda noqotay mid mar walba halis ah war wixii oo dhan waxaad moodaa mataqaanaa maaragta adeer macaan markaa runkuu sheega mataqaanaa waxaas oo dhan baa meesha mataqaanaa ayaa ka maqan waa isdabar calaa nafsak waxa annaga aan ku joogno waa runtii run markaan kuu sheego Een, markaan runta kuu sheego waxaa weeye dhaliil kasta oo aad t- timaado ciidankan hadda anaga aan meeshaan aan ku joogno ciidan muddo dheer soo shaqaynaya weye shan iyo toban sano kuwaa shaqaynaya kuwa kalea nagu soo ziyaaday ciidamada marka mataqaanaa een, way kala qaybsan yihiin marka ciidanka waa kala qaybsan yahay ciidan amnigii buu xilsaaran yahay waa raggii amniga mataqaanaa ka shaqaynaya ragna waa raggii difaaca oo difaaca loogu talagalay oo kore sida militariga camal five kilomitr six kilomitr ka kor in mataqaanaa ay ka difaacaan degmooyinka inay ka difaacaan baa militariga loogu talagalay Ba- la- la- booliiska waxaa loogu talagalay amniga hoose nabad sugada sirdoonka iyo mataqaanaa wixii soo socda inay mataqaanaa horta ku sameeyaan war wixii oo dhan waa maqan tahay saaxiibow ma jiraan wixii oo dhan baa meesha mataqaanaa ka maqan marka qaraxaan inta intaas aa jirto intaas inta ay maqan tahay oo bolis u maqan yahay oo nabadsuguud ay maqan tahay oo sirdoonkii iyo wixii oo dhan ay meesha ka maqan yihiin khasab waxa weye cadowgaaga waxa weeye wuu dagaalamhayaa wuxuu samaynayaa mataqaanaa sidaad ku burburi lahayd dhaawacaagi dhimashadaadii mataqaanaa haddee ma muuqdaan wax mataqaanaa maaragtay difaaco daaragta liya ma jira boliski ma hayno nabadsugid ma hayno sirdoonkii mataqaanaa ma hayno marka waxa weye degmo mataqaanaa ayada bese isku filan ayada bese mataqaanaa is- maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiinta ayaa howlgallo qaraxay iyo madaafiic ah waxay ka fuliyeen gudaha degmada ceelwaaqa kuwaasi oo lagu beegsaday murtadiinta waad mahadsantahay marwaan wilaayadii islaamiga baay ayaa soo bandhigtay askarta haybiinaha kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta mar kale warbixinta warkan waxaa inoo hayaa xasan cabdiraxmaan abo xasaan wabar suufi xasan degmada gasidheerigu kuway mahay zakarin ama jaral ree walaale caasimada beedhawey ku hay shaqaday walay ay tahay adgarrami hayd gaar ahaan walay ka tartamaya daraawiis maleeshiyaadkan taa'ibiinta ah oo gaarayay shan askari waxay ka kala yimaadeen degmooyinka baydhabo buurxakabe iyo qansax dheere oo ka wada tirsan wilaayada baay qaar ka mida maleeshiyaadkan waxay cadowga la socdeen dhowr sano halka qaarna ay ku jireen bilooyin waxay qaar ka mida maleeshiyaadkan soo qaateen tababara ciidan halka qaarka kalena aysan wax tababara qaadan iyagoo taa'ibiin ah ayaa lagu soo bandhigay degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay markii towbada loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey halka ay ka kala yimaadeen iyo waxyaabaha ku qasbay xilligan inay soo banneeyaan safka murtadiinta gabar suufi xasan degmada gafidheerugu kooy buulu fulaayo roog gaalada gafidheer roog dol shageeyay geedka booliska sanadii lama dol odaka jari gafidheer dhateeleed dhaagalay askar kubad degmada dhateelee ka dhex galay askar ahaana ka shaqley aslinka la dhex shaqeeyay dhiibta booliska ka tirsanaayo asgari aad iyo ahay lain ka foga mile ilaah ilaah eena miyaas ku dhaafay safaylaga ama furna lay dhawey maasha allah may faringa andareeya ini kutawga sheenan gaalnimadaasi ee kaasu ku bahan meelo dhibaatadaasi daruufta yaala gaarta si dhibaato hoog leh meelana kutaway gaar ahaan minsheer meesagaada iibaan walba majara danba hoogshilay sageysay saaslay
mahay zikrina ma jara lare walaale caasimada baydhabo ku hay shaqaday walay ay tahay adgarrami hayd gaar ahaan walay ka tartamaya daraawiis sadisniisa jare ururka arabsiga ka tartamaya tababara qaadaya sagaal bilood eelboorka baydhabo intiana koy jibti nabilahi mohamed sala allahu alayhi wasalam minjida intiana iso diinta musunlay darabsugna intiana kadhamadaya agoansaday manta gaalama kadhamadasay dhamba marka hore yaa lamio jeesi shaydan ay tashkiili laakin haddana kutawga sheenimaa dhibaato eeda weyn ayaa labay dhawo sidee dhanba mesheerlaan iyo langunan qaadaan asgari mesheerlaan ay rafaad gaajada meeliyaa lagaaja dungelinta horka kariga meen dadka meelo kagarwayo lahaan kiyo kutawga sheenaan meelo mooro masin yaallo inti meelo diinti diinti nabilahi mohamed sala allahu alayhi wasalam meelo diintisaka kadhagmaa intiisku kooytana faringa shiindireed gacmo furnalayo dhawayo maasha allah asad abdi ibrahim guura kabiga kuwayo guureeri shalay haskudi guureeri shalay yaa kidi haddana maantana borfalay aanbay gaarabina la shaqeey daraadisdaay sanadii walaaad hadintana waagili boolay oo oo ilaahay saanta gaalay oo wadankay dadkay diintay aanbay intii oo sudaano wadanka osukaano dunyadi huuliyo diiran yaa faringaan wadara ali ibrahim habdi guura kaba daraadis shan bilood dalagay diinjayaan bay sheedhahalena golami akan abdiraxmaan ibrahim guurakaw ciidamada guurakaw daraawiish dowbeed wilaayada islaamiga ee baay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey soo bandhigaysay askar taa'ibiinna kuwaasoo ka soo baxayay safka murtadiinta waxayna wilaayada shaacisay in si heer sare ah loo soo dhoweynaya cid kasta oo ka soo baxda safka gaalada kuna soo biirta safka muslimiinta waad mahadsantahay waa xasaan xamlada dacwiga ah ee irshaad luma ilaa sabiili irshaad ayaa si habsamile kaga socota wilaayaadka islaamiga ah ee bakool iyo hiiraan warbixinta ugu horreysa waxaa inoo haya walaalka cabdiqani maxamed iyo wilaayada bakool xamlada irshaadulumah ilaa sabiili rashaad oo toddobaadyadii lasoo dhaafay si dardar leh kaga socotay wilaayada bakool islamarkaana hadda marayso heer gabagabo ah ayaa dhowaan maamulka islaamiga ah ee degmada waajid iyo odayaasha dhaqanka waxay gaareen deegaanka ceel ansaar ee wilaayadaasi muxaadaraad wacyigelin ah oo socday muddo ku dhow toddobaad ayaa waxaa ka faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada macalimiinta madaarista xirfadleyda noocyadooda kala duwan gaadiidleyda iyo sidoo kale haweenka muslimaadka markii ay soo gabagaboobeen kulamada waxaa warbaahinta la hadlay bulshada reer ceel ansaar qeybahooda kala duwan noocina macalimiintii dugsiyada qur-aanka deegaanka eel ansaar muxaafadada waajidna ku mid ah dowradii muddadan banayn dareertay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shacaar shanhay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati runtii dowrada muddadii dareertay duruuso badan yalka b oo muxaadiraad ah balse may ku tilmaamana insha allahu qeyb ku mid ah ahamiyatu salaad yalku ka hadali salaada qiimaha yeelata iyo mansilada iyo kuroogda islaamka dhexdiis eed iyo liinka faahfaahi runtii macalimiinta dugsiyada haddii un ana eed yeed nin anfacday anoo ka hadalahay afka ganacsatada habladaasi ilaahay aan kama hadiyaan faa'iidooyinka kulkulungni shareecada islaamka la iska faraay waxyaabo badan oo ummadan baahanayd yeelku ku warbiyay tumuusha muhadar oo kaliya ka bahaasi ee walana nafari walna walna reebi waxyaabaha na nafari macruufku waxyaabaha na reebi mee ka saabsanaaye sheegana asaga kumid eh oo horaan aadadan haytay ka dhagamaani ee kumid iin moobeeladan oo kaamiraha leh kumid iin ee, dharar oo sawir iyo walsaase iyo nugudidan oo weelba haado jirwaal haado ama daah haado ama shuma ahaado oo walgana asaga kumid haayay oo socdan lagu bilaa walaa saam galantay mamnuuc ku iin eryaa jiraan wala nin fariin sidii nin fari aan qaadani wala nin reebi sidii nin ku reebi aan qaadani إن شاء الله تعالى ونئو أن الجبلوغي كنولا ولاية بوكول خاصة في محافظة واجد ديغان كان إهي أي الأنصار مي بهنين جب جباوتي إله إذن شيء حمل لإهرو مغاشة إرشاد الأمة إلى سبيل الرشاد شعار ينهاي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حمل ذا سمهنين سعتي شن مالمود إله إذن شيء إله بانك مهديان مي هنين إيبي حمل ذا سي أمرضان يهنين إيبتي أمير كان أنكويني أبو عبيدة حمل ذي إيو رسالة ذي هنين إيبتي هنين deerti walbadan oo ku faaidni ku ribaxni marka insha allahu tacaala ee antinin akhriidi oo maybwa mi inshado umaradaana kale ee culimadaana maybwa mashaa'ikhti maybwa nin akhriidi oo dowradaasnin kula qeyb qaadadaasi walbadan oo ku faaidni maybasin lanaha maa calaykum ila albalaa korkiin mahaana ilaa deersiyo na deersiden dadkii qaaday ka camal fali ilaahayni weel ugu dambeyn waxaa kelimadan goobta ka jeediyey malaaq muxidiin gudoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada bakool ma haddii ilaahay ku bacda mayana mu'ayidiin anon bayaanaadka lakakri oo walaayadan ka horeyto iyo mu'ayidiin ana haddii un ana golaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka dacwadii oo magaalooyinka u weyneeyey olaha ka dhawaaqay guud ahaan khafari amiirkeena guud abuu cubayda xafidahullaahu waraacah oo waaligeena wakiilanku haay suuna gobolka hadeersi may ballanaa awaamirtii tahana deerti si guud ahaan hanin deerti si gaar ahaanna hanin deerti qodobada hoob ada fiirida dhammaantiyo tumishan qodob alle raay laakiin tumishan taas qodob qodob walba intaasun macaaniya humbaarsanay may ballanaa walaayatul islaamiya bakool amarkii kin qaadani waana garab surugna xamlada noo socotay muddo ku dhow laba bilood ayaa haatan marayso heer gabagabo ah iyadoona ay ka faa'iidaysteen kumanaan ka mid ah bulsha weynta wilaayada
sidoo kale wilaayada hiiraan waxaa warbixintan inooga diyaariyey yaasir maxmed waxaa maalintii siddeedii labaatanaad si dardar leh degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili irshaad waxayna lajnada wilaayada hiiraan u xil saartay xamlada kulamo la qaateen bulshada ku kala dhaqan deegaanada buscad iyo aqaboy oo ah deegaanada cajiinka webiga shabeelle sidoo kalena ah deegaano hoostaga degmada booq aqable ee wilaayada hiiraan iyadoona lajnada ay bulshada deegaanadaasi kala hadleen xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay bulshada deegaanadaas oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay inay xamladu soo gaartay islamarkaana ay dhaqangelinayaan qodobada muhiimka ah ee ay xamladu xambaarsan tahay tuulada caaqawey qodobada hadda laga hadlo si doo todoba qodob aad aad iyo aad u farxsanahay sababtoo aniga caaqawey aan ku dhashay toddobaatan shan sana jira caaqawey toddobaatan shan sana ay dhisan tahay anaa ku dhashay waa ku mahadsan tahay waxaa ka mid ah inaa hadda aan kuran yahay ummadda lagu tarbiyeeyo diinta islaamka aada iyo aad taas aada nagu baraarujiyeen waxaa kaloo ka mid ahay inaa gaadiidka laba lugoodka aan lagu qaadi karin ragga ay haweenka ay ku qaadi karin waxaa kaloo aada uga mid ahay bacyaha maraq digaaga hadda aan kurun yahay sida oobeelada waaweynka ah ayaa hadda aan kurun yahay dharka khafiifka ah oo hadda aan kurun yahay wax walba ku qoran yihiin walaayadana soo booqatay noo timid saamaheeda noo soo qaaday ajar iyo xasanaad allah ka siiyo saamankii ay noo soo qaadeen ajar iyo xasanaad allah ka siiyo annagana waxaan rajaynaynaa taasi inaan qaadanno ilmahayna diinta aan ku barbaarinno aan gaarsiinno intii awoodayna e muslimiinta aan gaarsiinno weliba ilmahayna kalixmeyna intii darisa intii islaam inaan gaarsiinno intii karaamkayna eh midda kalo gaada alla ajibiyo annaga maadaama aan nahay odayaashii tuulada ilmahaan foodale inaan haddin aragna aan ka suulinno annagana sidaasaa ilaahay aan ka rajaynaynaa moobeelada waaweynka ee ninkii biri lagu arko asana khayaaruu leeyahay taasna annagana ilmahayna inaan ku boorinno oo ninkii moobeel weyn haasta suuqa geysa aan dhahno gada hadda intiin lis gaarin kii kalena maaragtay aan ka qaadno taasna annagaa waajib lagu tahay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili irshaad oo ka kooban shan iyo toban qodob oo muhiim ah ayaa si aad ah kaga socotay wilaayada hiiraan waxayna lajnada wilaayada hiiraan u xil saartay gaarsiinta xamlada miyiga iyo magaalooyinka wilaayadu wadaan kulamo joogto ah oo ay la qaadanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoona gaarsiinaya xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madlaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu